إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo ka fuliyay qaybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo bakow dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland ayaa ka dhacay raaskambooni iyadoo labada dhinac guule ay ka kala sheegteen dagaalkaasi dowladda kenya ayaa dhibaatooyin ku haysa ganacsatada suuqa qudaarta ee magaalada wajeer oo ka mid ah dhulka n f d dowladda federaalka ayaa sii ballaarinaysa xabsiyada lagu xidho haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya jabhadda oromada ee ola ayaa toogatay mas-uul ka tirsan maamulka oramiya ee dalka etoobiya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta lagu wadaa inuu dalka turkiga kula kulmo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo goor dhowna warkaas ayaan faahfaahin doonnaa
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna ah kow iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah kusoo dhowaada ah warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo ka fuliya qaybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gudaha degmada janaale waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliiska inta la xaqiijiyey weerarkaasi qaraxa ah waxaa ku dhintay hal askari oo magaciisa lagu sheegay ciilow maaxiyow bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya iyo saldhigga ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajida isla bakool waxa ay ciidamada mujaahidiinta xalay weerareen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolkaasi dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ayaa ka dhacay raaskambooni iyadoo labada dhinac guule ay kala sheegteen faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulkhaaliq macalin cabdiweli wararka isa soo taraya ee ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in ay ciidamada dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay jubbaland uu dagaal xoogan ku dhex maray deegaano u dhow raaskambooni dagaalkan oo qaatay ku dhowaad hal saac oo xiriir ah ayaa waxaa ka dhashay dhimisho iyo dhaawac iyadoona ay ilaa hadda isku hor fadhiyaan deegaanadaas dhinacyada ayaa isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna kala sheegteen guulo iyo midba midka kale uu ka dilay ciidamo badan gawaarina ka gubay maxaabiis noolnoolna uu gacanta ku dhigay waxa ay dhinacyadu kala sheegteen in midba midka kale uu dagaalka kusoo qaaday lamana hayo tafaasiil dheeri ah oo ku aadan xogta dagaalka u dhexaysa ciidamada dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland saraakiil kuwa ciidanka ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku hadaaqay in ay iyagu dagaalka qaadeen islamarkaana ay dagaalkaasi ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka jubbaland sidoo kale maamulka jubbaland ayaa waxa uu bartiisa facebooka kusoo qoray in ay halkaasi jab xoogan ku gaarsiiyeen ciidamadii weerarka kusoo qaaday ciidamada jubbaland waxa ay intaasi sii raaciyeen in loo adeegsaday diyaarado daroon ah waxayna xasan sheekh ku eedeeyeen in uu adeegsaday diyaarado daroon ah oo duqeymo u geystay ciidamada maamulka jubbaland waxa ay intaasi ku dareen in ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ay isa soo dhiibeen inta uu dagaalka socday ayna gacanta ku dhigeen ciidamo badan oo maxaabiis ah oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu hadda midba midka kale uu dusha ka saarayaa inuu ka khasaaro badan yahay walow aan la xaqiijin karin xogta rasmiga ah goobihii lagu dagaalamay ayaa hadda ah mid ay xaaladoodu kacsan tahay iyadoona mar kasta la filan karo inuu dagaal dhex maro sidoo kale dadweynaha degan goobihii lagu dagaalamay ayaa sheegay in ay dagaalkaasi waxyeelo kasoo gaartay maadaama goobta lagu dagaalamaya ay tahay meel ay degan yihiin dad shacab ah si kastaba ha ahaatee waxaa hadda xiisadan ay kusii fidaysaa deegaano badan iyadoona ilaha qaar ay sheegayaan in ay wadaan labada dhinac hub aruursi oo ay isugu diyaar garoobayaan wixii kasoo kordha dagaaladaasi waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah waad mahadsantahay cabdulkhaaliq dowladda kenya ayaa dhibaatooyin ku haysa ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada wajeer oo ka mid ah dhulkeena f d faahfaahinta warkan waxaa la diyaar ah waryaheena mubaarak cumar ganacsatada suuqa khudaarta iyo kuwa dharka ee magaalada wajeer gaar ahaan haweenka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan mas-uuliyiinta ee dowladda kenya ka dhistay magaalada wajeer ee dhulka n f d haweenkan ganacsatada ah ayaa waxa ay tilmaameen in lacag xad dhaafa siyaabo kala duwan loogu soo rogay ganacsatada suuqan kuwaas aysan iyagu awoodin bixintooda sidoo kale waxay intaasi ku dareen in suuqan ay ku ganacsanayaan in ka badan shan iyo toban sano tanin ayay sheegeen inay sababtay in ganacsatadu joojiyaan shaqadooda qaar ka mid a haweenku ganacsada suuqa wajeer oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu ka hayo maamulka dabadhelifka ayay kenya ka dhistay dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysigeeda qaan shan iyo toban sanaan ku ganacsanayn shilin nin laga qaadana ma hal maalin maa noola imaan waxaan dhahay laba kun keeno waa bixin waxaa waaye meesha shan boqoloo qof aa ku ganacsanaysa shantii boqoloo qof laba qof waxaa jooga berka laba boqoloo inta kale waa bixin muujeeda waxa miisa waxaan muujeeda waxa jooga malaha waa laga cararay dadka deynaa la goob suuqa waa laga carab wax la haysto ma boqol kilo xaa joogta maanta maalinka soo galaysa shan boqol aa soo gashay suuqaana ku qarasanaa qaybta dharkan ku jiraa shan biloodaan meeshaan deganaan inta gurigaysi shanta bilood shan shilinka ma geli kira bixiyaana laleeyahay waxaan ku bixina ma hayna ilmihiianba biilan la'annaho tacbaanaan bannahay annaga dowladdan waxba naguma saacidaynahaysa waxay nagu saacidaysa iska da annaga ayba naf naga soo raadinaysa ilma nooma shaqaala dadweynahi ma aragti uma turto meesha lacag kuma hayna shan bilood aan hadda degan intaana guriga laisii shanta bilood shan shilinka ma gedi maalin iyo habeenna waan furaa waan agtaagan wadankii lacag ma laha wadankii lacag way ka guur ma bixin karna laba kun ma heli karna maalin ma heli karna habeen ma heli karna lixda kun karaa nagala rabaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan maamulka dabadhilifka waxaa xukuumadda nairobi uu hogaamiye william ruuto dowladda federaalk ayaa sii ballaarinaysa xabsiyada lagu xiro haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali
xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ku caanbaxday dhibaataynta bulshada muslimka ah ayaa marka laga soo tago xabsiyada kale ee qarsoodida ah ee ku yaalla muqdisho ayaa waxaa booliska maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka uu sheegay inay hergeliyeen xabsi hor leh oo lagu talagalay in lagu xiro haweenka raxmo sandheer oo ah taliyadda booliska degmada xamar jajab ee muqdisho ayaa sheegtay inay degmada ka dhiseen xabsi weyn oo lagu xiro haweenka haddaba waa tan iyadoo ka hadashay xaflad lagu soo xirayay xabsigan cusub waxaayna tidhi
meeshaan isugu nimid caawa inaan xarig jarno xabsi loogu talagalay gabdhaha dembiyada kala duwan gala in lagu xiro oo aan hadda u fadhina in xarig jarkiisa iyo xalfideyntiisa aan u joogno xabsigaas dhismihiisa fikirkiisa iyo tala wadaagiisa waxaa ila lahaa taliyaha qeybta guud oo aan hortiina ugu mahad celinayo caawa waxaan taaganahay inaan xarig jarkiisa u taaganahay muddo laba bilooda ayuu dhismihiisa noo socday ciidamada dowladda federaalk ayaa ugaarsada haweenka soomaaliyeed ee ilaaliya xijaabka sharciga ah waxaana ay u samaysatay xabsiyo ay ku xirto iyadoo taa beddelkeeda dhiirigelisa haweenka caariyaadka ah iyo kuwa ku kaca anshaxumada oo xaflado iyo munaasabado waaweyn oo dhiirigelin ah loogu qabto hoteelada ku yaalla muqdisho
jabhadda oromada ayaa toogatay mas-uul ka tirsan maamulka oromiya ee dalka itoobiya waa kan cabdalla mukhtaar oo warkaasi noo sii ambaqada wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in jabhadda oromada ee o l a ee weerar ku dishay mas-uul ka tirsan dowladda xabashida itoobiya iyo tiro askar ah weerarkan oo ka dhacay magaalada suweyti ee waqooyiga shawah ayaa lagu toogtay taliyihii booliska ee degmadaasi iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay madaxii xafiiska xabsiga barwaaqo ee magaaladaasi waxay sidoo kale jabhadda ay howlgalkaasi ku dishay afar askari oo ka tirsan maamulka dowladda xabashida itoobiya ugu magacaaban magaaladaas ma ahan markii ugu horeysay oo jabhadda o l a ay weerar noocan ay ku qaadaan ciidamada xabashida itoobiya dhowaan ayay ahayd markii jabhaddan ay weerar xoogan ku qaaday saldhig ku yaala deegaanka wajaale ee waqooyiga shawa halkaasoo ay ku dileen mas-uul iyo askar ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa maanta lagu wadaa inuu dalka turkiga kula kulmo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed maxamed sheekh ayaa warkan soo jeedinaya
madaxweynaha dowladda federaalk iyo wafdi horboodaya ayaa u kici timay maalintii shalay magaalada ankara ee dalka turkiga wararka ayaa intaa ku daraya in xasan sheekh maxamuud uu la kulmi doono madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdogan diblomaasi reer galbeed ah oo diiday in magaciisa warbaahinta adeegsata ayaa sheegay in madaxweynaha villa soomaaliya uu codsaday in la dhexdhexaadiyo isaga iyo abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya isagoo hadalkiisa sii wata diblomaasiga warbaahinta soo xigatay ayaa intaa ku daray in xasan sheekh maxamuud uu diyaar u yahay inuu gebi ahaanba ka laabto go-aankiisii ahaa diidiista heshiiskii xaaraanta ah ee uu musabix u saxiyay itoobiya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa dhankooda tibaaxay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk uu bilihii taga baryotomay sida ay hadalka u dhigeen haatan waxaa waddanka turkiga loogu madalsan yahay in la heshiisiyo abiy axmed iyo xasan sheekh heshiiskan ka dhacaya dalka turkiga uuna dhexeeya dowladda federaalk iyo abiy axmed ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaad ka hor madaxweynaha dowladda kenya ninka lagu magacaabo william ruto uu sheegay inay dhexdhexaadanayaan isaga iyo madaxweynaha dalka uganda baadariga lagu magacaabo yuweri museveni ilaa iyo haatan lama oga halkaay ku biyashubanayso waanwaantan la doonayo in la dhexdhigo labada daraf mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo ka soo baxday waad mahadsantahay maxamed warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga intaa cid u dhaafana waxa ay ka heli kartaa baraha internetka aynu ku leenahay idina waad ku mahadsantihin dhegaysiga warkeena